xanuunka coronavirus oo ka dilaacay caalamka oo dhan wuxuu bannaanka keenay kala qaybsanaanta iyo kala sarreynta dhanka dhaqaalaha ee bulshooyin badan dalkan australiana waxaa soo baxaya sida bulshooyinka qaarkood ay u degan yihiin gaar ahaan kuwa degan guryaha waaweyn ee dowladda gobolkan victoria gaar ahaan xaafadaha flemington iyo north melbourne sagaal dhismayaal dhaadheer oo dowladdu ay leedahay oo ku yaala ayaa mar gebi ahaanba xanibaado iyaga u gaara lagu soo rogay guryahaas oo ay ku nool yihiin dad gaaraya baa layidhi saddex kun oo qof waxaa ku jira dad badan oo soomaaliya iyo weliba afrikaan kale daba waxaa soo baxaya warar sheegaya in dowladda victoria ay dooneyso in qoysaska ballaaran iyo weliba dadka xanuunada gaarka qaba ee markaasi guryo privata ama guryo gooni loo leeyahay loo kireeyo si loo yareeyo baa layidhi faafka xanuunka coronavirus dadkaas ayaa lagu tali jiraa in muddo laba sana guryahaasi ay deganaadaan kadibna dowladdu ay guryo u raadiso warbixin gaaban oo aan ka diyaarinay iyo waraysiyana waatan dadka degan saraha dhaadheer ee xaafadaha flemington iyo north melbourne ee magaalada melbourne ayaa loo soo bandhigay fursad ah inay degaan guryo gaar loo leeyahay oo loo kireeyo muddo laba sano ah si loo yareeya baa layidhi faafka xanuunka coronavirus sagaal ka mid a dabaqyada flemington iyo north melbourne ayaa xanibaado adag la geliyey bishii julaay si loo xakameeyo faafka covid nneteen waxaana loo diiday dadka degan halkaasi inay guryahooda ka baxaan muddo shan maalmooda sagaal dhisme oo dowladdu ay ku leedahay xaafadahaas ayaa la sheegay inay ku nool yihiin dad gaaraya saddex kun oo qof sida laga soo xigtay joornaalka the age dowladda gobolka ayaa barnaamijkan dib u dejinta ku bixineysaa qarash gaaraya soddon iyo kow dhibic toddoba milyan oo dollar iyadoo la kireynayo guryo gaaraya afar boqol iyo labaatan muddo laba sano ah si loo dejiyo dadka dabaqyadaas dowladda degan oo khatar weyn ugu jira xanuunka coronavirus waa sida joornaalka lagu qoraye barnaamijkan oo aan cidna lagu qasbayn ayaa loogu talagalay qoysaska ballaaran iyo dadka xaalado caafimaad qaba oo si gaara ugu nugul xanuunka covid nneteen dowladda ayaa sheegtay in arrintan ay yareynayso khatarta ah in coronavirus uu sii faafo sidoo kalena ay bannaynaysa bay dhaheen guryaha dowladda oo saf dheer ay ugu jiraan dad badan oo reer victoria dad gaaraya ilaa siddeetan kun ayaa sugaya guryaha dowladda gobolka victoria dibudejinta qoysaska ballaaran iyo dadka xaaladda caafimaad qaba oo raba inay guuraan waxay yareynaysaa khatarta in coronavirusku uu ku faafo dabaqyadaas ayaa laga soo xigtay inuu yidhi wasiirka guryaha richard weyne dadka xaqa u leh ayay dowladdu si toosa ula xiriireysaa si ay ugala hadasho sida ay barnaamijkan uga faa'iideysan karaan dhammaan dadka dibudejinta la siinayo ayaa weli guryaha dowladda xaq u leh iyadoo laba sano kadib loo raadin doono guryo wakhti dheer ay deganaadaan barnaamijkan dadka looga rarayo guryaha dhaadheer ee dowladda ayaa waxaa taageeray sarkaalka caafimaadka ugu sarreeya gobolka victoria bret sutton oo ku sheegay qorshahan mid lagu yareynayo faafka xanuunka coronavirus dowladda ayaa sidoo kale sheegtay inay sii wado qorshayaal hore looga hirgeliyey saraha dhaadheer oo ay ku jiraan nadiifinta goobaha dadku wadaagaan iyo macluumaad ku qoran luuqado dhowr ah oo ku saabsan sida loo xakameyn karo faafka coronavirus haddaba qorshaha dowladda goboleedka victoria ay wado sidee u arkaan dadka degan oo arrintaasi ay saameyneyso xaliime xuseen waxay ka mid tahay hooyo leh family ama qoys ballaaran oo markaasi degan saraha dhaadheer waxaan weydiiyey bal siday u aragto arrintan ama hindisahan lasoo bandhigay waxaana ay tiri waa maqlay walaae laakiin anagu guryahayaga habi ku nahay waxba dhiba kuma qabno caafimaad xumana kuma qabno alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilmahuna maasha meeshan waa noo fiicanto magaaladeena sitigay noogu dhowda meel walba close baan ku nahay hadday isbitaal noqoto hadday jaamacadaha noqoto hadday ilmuhu shaqa aadaano shaqada markay kasoo baxayaanoo kalete aad baa xaafadeena habi ugu nahay wax dhiba kuma qabno waan rabnaa ha hadday noqoto communitiga masaajidka aad baa isugu dhowdhownah iska warhaynaa waa gartay dowladdu waxay leedahay sababta arrintan loo soo dejiyey waa in la yareeyo fididda xanuunkan coronavirus awgiis maadaama saraha dhaadheer dad badan degan yihiin marka arrintaas miyaadan u garaabayn ma u garaabayo because coronaviruska meel la cashiye male kuwii guryaha gaagaabnaa iyo kuwii guryaha dhaadheer kusiga ugu dhaco kolana siyaada ma saarna guryaha waxaan ku jecelnahay wax badanna waa deganayn waana meel walbana close bay noo taha waa kuu sheegay markii hore aan kuu sheegay waxaan ku dooranay xaawadheelna waxa ay ka mid tahay hooyooyinka degan xaafadahaas arrimaha haweenkana ka shaqaysa waxay nala wadaagtay iyaduna waxa ay ka aaminsan tahay isla hindisahaasi guryahan dheer dheer dhanbay noo tahay dhowr iyo labaatan sanaan deganayn iskuulladii bay noogu dhowdahay jaamacadihii bay noogu dhowdahay isbitaalladii bay noogu dhowdahay masaajidka iyagii bay noogu dhowdahay carruurtayada iskoolada ay dhigtaan baa baa baa dan noo ah iyo iyo carruurtayada noloshooda guryaha brivatka markaan degno oo intana la raro dadka iyaga la raro shan carruura lix carruura toddoba carruura hooyo haysatoo maskiin ah oo sentara liin qaadata markii la geeyo guri badad oo laba kun iyo afar boqol laba kun iyo shan boqolah oo beri dawladdu isbedeso dhahda guryaha iska bixiya guryihii dheerdheeraana nalaga qaatoo brivate laga dhigay annagu xaggee aadayna xaggee seesta dadka u noolaanahayaan dadka kanfalaminton iyo north melbourne iyo kensington ascafal calton degan sitiga dhexdiisa degan waa dad mani yeeris deganaa soddon sano afartan sano labaatan iyo shan sano xaq uma laha dawladdu inay tidhaahdo waan raraynaa caron virus haddii la geeyo meesha ugu dambaysa werabi ama la geeyo meesha ugu dambaysa bermudos caron virus waa taagan yahay waa gartay marka xaawa waxaa ku jirtay qoraalada arrintan laga sheegay waxaa kaloo ku jiray in qofka laba sano guri private ah loo kireeyay laakiin weli liiska guryaha dowladda inaysan ka baxayn marka waxaa ka muuqata inay leeyihiin labada sano kadib qofku dowladda weli guli u raadinayse inaan inta looga taga la dhahayn isdabara wixii hadda ka dambeeya saasaa ka muuqatay qoraalada dowladdu wax qabanayso may guryo ay dowladdu leedahay dadka u dhistoo siiso maxaa guryaha kirada loo siinaa
way kirada girya kirada waa loo geynayaa dadka annaga haddaan nahay somaali community iyo african community calton kensington ascafal north melbourne meel meel ay u socdaan shacabka yaga male dawladdu hadday run sheegayso oo rabto dadka inay coron virus ka kacayso guryahan wag aabta oho la dumiyey oo banaanka cidlada ah shan ay dheheen brivadan ka dhisay ka dhigayna markaan dhisno see brivat looga dhis looga dhigaya dadkii ka guuray baaba brivat la dejiyey oo la yidhi guryahan idin dhisayaa marka dawladdu hadday run sheegayso ay rabto dadka inay gacan qabato carruurtana ay caron virus ka dheerayso guryaha ha dhisaan hawsin ha dejiyaan guri brivata beri dawladdu waa isbedeli kartaa laybarku liberaal baa bedeli kara liberaalna waxay dhihi karaan ma bixinayno beri beri dadku xaggee aadahayaan waa waa gartay inay dawladda tan ka noqotaa waa in laga wada hadlaa guryaha yaga ma ka baxayno taasi waxay ahayd xaawa dheel horeyna waxaad u maqlayseen xaliime xuseen oo labaduba degan xaafadaha north melbourne iyo flemington ee magaaladan ah melbourne oo aanu ka wareysanaynay sida ay u arkaan qorshe la sheegay inay dowladda gobolkan victoria ku dooneyso inay dadka qoysaska ama qoysaska ballaaran iyo dadka xanuunada qaba ay uga rarayso xaafadahaas haddii iyagu ay doonayaan